janaraalkii halka janal noo haray janarmadayna kale ayagoo dagaal ku jiro ay shabaab dileen ay dhinteen urus oo tii rabbi u timid asagana kulligood rabbi tii rabbi ugu timid halkii janan oon lahayn markii gaari loo diiday ayaa waxaa loo soo gaday gaari dibadda looga soo gaday gaarigii buubsaday taarkadiyaa loo diiday lagu curyaamiya shalay waxaa dhacday maclumaad inuu ciidan ku dalbado odaygii janankii oo saaran laba koreel ay saaran tahay in meel waddo dhexdeeda inta looga tuuray ayagiina jirdil waxaan dhiman lagu sameeyey waxaan dhaaman korneelkii murmi xoogaa qaylina jidka lagu tuuray ayaa gaariga saldhigga xamarkiisaba la dhigtay oo cabdibilah ahay waxyaabaha la yaabka lahay ka mid tahay meel waddo dhexdeeda inta looga dejiyey sharaf darro lagu sameeyey dhulka lagu jiiday gaarigina saldhigga xamarkiisa maanta caawa maanta u yeelaa jenaraal saalaxa waaye macalmahada wuxuu u diray ciidamaha harmacada war gaari markii loo diiday dowladda u diiday taarkidaa loo diiday markuu gaari soo gatay la ogaaday oo buufsaday taarkidaa loo diiday taarkida markuu diray maantana waxaa la yidhi gaariga gaariga taarkada le maxaa waa suuqa looga degsaday suuqa dhexdiisa oo ummadda dhan arkaysa jenaraal labasan dowlad dowladda jenaraal saalax waa nin la yaqaano waaye nin hogaamiye ah waaye korneelaha la socday anigu horta xildhibaan aan nahay ciidamadana waa ugu soo horreeyey nin hadda macnaha waxayna u leedahay waa hal waa suuragal haddii ay iska talagalkooda iska sameeyaan un joornaan dhiman hal maalna dhimana nima loo jarma dhimanayo laakiin ima xiri kara imana xiri doono haddii allah awoodda ogolaado ni jenaraal gaari lagala dega ciidamaha arbacad oo asaka amar qaatay ay kala degaan amarka yaa bixiyo yaa bixiy amarka meelada yaa xukuma amarka meelada yaa xukuma gaariga marka suuq loogala dego gaariga la qaatay saldhigga xamarista ku yaal hadda maxaa kale gaari militari ku buufsiya maxaa saldhigga waxaa geeyey horta maamul madaxweynuhu qaataa dhibaato kale aba ciidanka booliiska wuxuu leeyahay taliya ciidan booliis u leeyahay wuxuu leeyahay taliya ku-xigeen uu leeyahay wuxuu leeyahay hogaanka maxay aheed maxay aheed howlaha uu leeyahay oo hogaanka hoosta qaybaho dhan marka haddii toos madaxweyne ugu xir yahay madaxweyne waxaan ku dhihi lahaa macalmahdii waa barakicii janaanadiina baawartuu kala degay annagana waan raadinayaa adigaana madax u ah adaana xukumo marka dee haddii saas dowladnimo ay noqonaysa waa arki doonaa diilaara insha allah